ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka jimcaha laga reebo o aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa toddobada bisha afaraad sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo khamiisa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqeymaha yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer khaza oo galay maalintii saddex boqol iyo toddobaatanaad oo xiriir ah iyadoo saacadii lasoo dhaafay ay shahiideen dad kor u dhaafaya toddobaatan ruux saraakiisha yuhuudda ah oo ku la-anaya dagaalada ka socda koonfurta lubnaan iyadoo ay weli halkooda ka sii socdaan duqeymaha aan kala sooca lahayn ee ka dhacaya waddanka lubnaan marka maraya badda cas oo la kulmay weerar duufaanno aad u xooggan oo khasaare geystay oo maalintii shalay ku dhuftay magaalooyin dhaca gobolka faloorida ah ee dalka maraykanka jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo fulisay weeraro kala duwan oo lagu beegsaday askarta maali iyo maleeshiyaadka fagner sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan sideeba uu ruushku kula wareegay barta wikibidiya soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaan soo gudbin doonaa insha allah aynu ku horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqeymaha yuhuudda ah ee ka dhanka muslimiinta reer khaza ayaa galay maalintii saddex boqol iyo toddobaatanaad oo xiriira iyadoo saacadii lasoo dhaafay ay shahiideen dad aad u tiro badan wararkii ugu dambeeyey waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader haashim cabdinaasir aad baad u mahadsan tahay saacadihiina soo dhaafay waxay ciidamada yuhuudda duqaymo kala duwan ka geysteen xerooyinka deegaanada iyo guud ahaan marinka khaza waxaana dhammaan duqaymahaasi ka dhashay istishaadka tobannaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan kooxaha muqaawamada ayaa waxay dhanka kala fuliyeen weeraro xooggan oo ay ku bartilmaameysadeen ciidanka soo duulayaasha yuhuudda ee dulmiga ku yimid marinka waxaana ciidanka yuhuudda dagaaladaasi ku gaaray khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira iyadoo sidoo kale ay dagaallo xooggan ka dhaceen xerada jiniin ee daanta galbeed weerar rasaaseen ah oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza waxay warar ku sheegayeen inay weerarkaasi ku shahiideen in ka badan toban ruux oo shacab ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan duqeyn aad u xoogan oo ay diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada yuhuudda ay ka geysteen madrasada arraafic waxaa ku shahiiday saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen shan iyo labaatan ruux oo kale guri ku yaala derbiga dambe ee xarunta kooxaha gurmudka deg deg ay ku leeyihiin xerada jabaaliya ah ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duuqeyn aad u xoogan oo ay dad badan ku shahiideen kuwo kalena ay dhaawacyo kala duwan ku soo gaareen sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay duuqeyn aad u xoogan ku beegsadeen isbitaalka yemanna sacuud ee ku yaala magaalada khaza lix iyo toban ruux ayaana ku shahiiday halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan siduu ku warmayay agaasimaha guud ee isbitaalka kamaal cadwaan ee marinka khaza isbitaalkan ayaana waxaa gabaadsanaya uu hoy u ahaa dad badan oo shacab ah dhammaan dadka halkaasi ku sugan ayaana ahaa dad ay ciidamada yuhuudda ka duuqeeyeen guryahooda islamarkaana ay ka soo barakiciyeen deegaanadooda deegaanka tawaamaya sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqayn aad u xoogan waxayna duqayntaasi ku beegsadeen guri ku yaala deegaanka waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duqayn ku beegsadeen guri ku yaala deegaanka alfijaar ee ku yaala bariga magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaas ku shahiiday afar ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan guriga ay duqayntu haleesho ayaana waxaa soo gaaray burbur aad u xoogan taasoo sababtay in dadkii gurigaasi degnaa ay bannaanku ka hoydeen habeenkii xalay madaafiicda goobta ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ku garaaceen xerada nuseyraad ee bartamaha marinka goodoonsan ee khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale duqaymo kale ayna way ciidamada yuhuudda ka geysteen bartamaha marinka waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaleo fara badan waxayna warbaanada soo warinayaan in dad gaaraya ilaa iyo afartan iyo saddex ruux ay ku shahiideen tobannaan kalena ay ku dhaawacmeen silsilada duqeymaha oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen bartamaha marinka iyadoo sidoo kale ay duqeymahaasi geysteen burbur baaxsan sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay duqeyn aad u xoogan la beegsadeen xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka waxaana halkaasi ka rashay khasaare kala duwan oo iskugu jira shuhaado iyo dhaawicyo tirabeel ah duqeymo aad u xoogan ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen waqooyiga magaalada khaza waxaana ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan duqeymahan ayaana waxay si gaara u beegsadeen guryo ay deganaayeen dad rayd ah oo ku yaala waqooyiga magaalada khaza sidoo kale waxay sheegayaan dad goobjooga yaala in ciidamada yuhuudda ay beegsadeen isbitaallo ku yaala magaalada khaza waxaana dhammaan isbitaaladani ku sugnaa kumanaan ruux oo bukaano iyo barakacyaal iskugu jira iyo horwadannada isbitaalka waxayna ciidanka saayanada yuhuudda si indhala'aana u gumaadeen dhammaan dadkii halkaasi ku sugnaa iyadoo sidoo kale la soo sheegayeen qaybo badan oo isbitaalladaasi ka mid ah ay burbureen xerada albureeji ee bartamaha qidaaca khaza ayaa sidoo kale ka mid ah goobaha ay sida indhala'aanta ay u duqeeyeen ciidamada saynada yuhuudda duqeyn aad u culus oo ciidanka yuhuudda halkaasi ka geystanayaana waxay sababtay istishaadka dad badan oo shacab ah iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan xerada nuseyraada iyo sidoo kale waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale kadib markii halkaasi ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo madaafiicda goobta loo adeegsaday ciidanka saynada yuhuudda ayaa waxay sidoo kale goodoon adag ku soo rogeen guud ahaan waqooyiga marinka khaza waxayna halkaasi ka jareen isku socodka dadka iyo gaadiidka iyagoo sidoo kale diiday in halkaas la gaarsiiyo wax gurmada ah maalintii lixaad oo xidhiidhaayana ciidanka yuhuudda halkani gumaad ka wadaan dadka halkaasi ku nool ayaana waxay noqdeen kuwa ku hoos jira duqeymaha madaafiicda goobta iyo sidoo kale kuwa ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada yuhuudda saacad walibana waxay dadka reer khaza soo gootinayaan mid ka mid ah dadka ay jecel yihiin magaalooyinka beytixanuun iyo sidoo kale beytilaahiya ayayna ciidanka yuhuudda si aad ah u go'doomiyeen waxaa sidoo kale magaalooyinkaasi la mid ah xerada jabaaliya iyadoo ayna dhammaan dadka halkaasi ku dhaqanaya la kulmayaan weeraro ballaaran oo kaga imaanaya xagga maamulka saynada yuhuudda waxaanay wararku sheegayeen dad badan oo shacab ah ay halkaas shuhaado iyo dhaawacyo tiro badan ku noqdeen ciidamada yuhuudda ayaa waxay sidoo kale duuqimaan kala soocleen ku bartilmaamaysanayaan dadka ku sugan madaarista iyo isbitaalada war ka soo baxay hay-adda norway ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee marinka khaza ayaa waxay sheegtay in saynadii yuhuudda ay beegsadeen saacadii tegey wax ka badan toddoba madaraso oo ay gabaadsanayeen dadka qaxootiga ah ee ka soo barakacay guryahooda dhammaan duqiimahaas ayaana waxay geysteen khasaare lixaad leh tan iyo subaxii hore maanta oo khamiis ah waxaa qidaaca khaza ku shahiiday dad gaaraya lixdan iyo lix ruux oo konton ka mid ay ku shahiideen waqooyiga waxaanay wararku tibaaxayaan inay jiraan tobannaan ruux oo kale oo dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen balse aanse rasmi ah loo ogin tiradooda dadkan ayaana waxay ku sugnaayeen xilligii ay duqaymahani la kulmayeen goobaha ugu badan ay ciidamada yuhuudda duqaymaha ka geystaan sida madaarista maraakista masaajidda iyo isbitaalada xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobannaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuudda geysteen afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ayaana gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaas way ku shahiideen ka badan afartan iyo shan ruux halkii ay ku dhaawacmeen wax ka badan boqol iyo soddon ruux oo kale sida laga soo xigtay xafiiska wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza tirada guud ee shuhadada muslimiinta khaza tan iyo sannad ka hor markii uu bilowday dagaalka waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo laba kun iyo toban ruux halkii ay dhaawacduna marayaan in ka badan sagaashan iyo toddoba kun toddoba boqol iyo labaatan ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo labayo toban bilood oo uu socdo dagaalka marinka ayna maanta ku beegan tahay maalinkii saddex boqol iyo toddobaatanaad oo xidhiidh ah ay ciidamada yuhuudda si isku mid a u beegsanayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur barilaa iyo bartamaha siyaasiyiinta iyo wasaaradda yuhuudda ayaan isku dardaarmay inaan marnaba la joojin dagaalka khaza iyo gumaadka loo geysanaya shacabka reer khaza waxaana mar walba suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiya dhaawaca ee gaaraya dadka maadaama ay weli socdaan xasuuqa iyo gumaadka ay yuhuuddu ka wadaan marinka goodoonsan ee khaza dhinaca kale iyadoo ciidamada yuhuudda ee duqeymo iyo xasuuqyo kala duwan ay ka wado deegaanada xidhooyinka magaalooyinka iyo guud ahaan marinka khaza waxay dhinaca kale muqaawamada weerar la beegsadeen askarta hasaynada ee dullaanka gardarada ku yimid marinka waxayna ciidamada muqaawamadu fuliyeen weerar iskugu jira qaraxyo kamaynno iyo kuwo toos ah kuwaasoo lagu dhigbixiyey ciidanka hasaynada yuhuudda ee gumaadka u geysanaya shacabka xerada jiniin ee daanta galbeed ayay ciidanka muqaawamadu ka fuliyeen weerar dhabagal ah oo ay la kulmeen askar ka tirsan saynada yuhuudda waxaana weerarkaasi u dhacay sidii loo qorsheeyey iyadoona halkaas lagu dilay tiro askar ah halka lagu dhaawacay tiro kale diyaarad nooca qumaatiga u kacda oo ay leeyihiin askarta saynada ayaana waxay ku soo degtay goobtii uu ka dhacay weerarka dhabagalka ah iyadoona halkaasi ka daabushay wixii askari dhaawacyo ahaa iyo kuwii goobta ku qurbaxay kooxaha wax iska caabiinta falastiiniyiinta ayaa sidoo kale dagaal toosa ku qaaday ciidanka gumaystaha yuhuudda ee ku sugan xerada alfaarica ah ee ku taala koonfurta duubaas ee dhacda waqooyiga daanta galbeed dagaaladaas ayaana waxay dhaceen saacaduun kadib markii afar ruux oo falastiiniyiin ay ku shahiideen weerar rasaaseen ah oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen magaalada naabolis ee daanta galbeed ilaa wareedyo falastiiniyiin ayaa sheegaya in dagaalyahanada wax iska caabiinta falastiiniyiinta ay qarax aad u xoogan la beegsadeen gaari ciidan oo ay wateen askarta sayanada yuhuudda xilli ay ku socdaalayeen xerada alfaarica ah ee koonfurta duubaas hay-adda bisha cas ee falastiiniyiinta ayaana sheegay in ciidamada yuhuudda ay xidheen mid ka mid ah shaqaalihii ka howlgalayay xerada alfaarica ee koonfurta magaalada alkhaliil ee koonfurta daanta galbeed iyana waxaa isku fara saaray kooxaha wax iska caabiinta falastiiniyiinta iyo ciidamada gumaystaha kadib markii canaasir ka tirsan yuhuudda ay xoog ku soo galeen deegaanka saacir oo dhanka waqooyi bari kaga beegan magaalada alkhaliil sidoo kale ilawareedyo falastiiniyiin ayaa ku warramaya in gawaari ay leeyihiin ciidamada yuhuudda ay xoog ku soo galeen deegaanka biito amar oo dhanka waqooyi kaga beegan magaalada alkhaliil ee daanta galbeed guutada alkhasaam waa garabka milatari ee wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaa muuqaal ay faafiyeen waxaa lagu soo bandhigay weerar ay guutada alkhasaam la beegsanayeen afar ka mid a gawaarida mikraaf loo yaqaano ee ay isticmaalaan ciidamada yuhuudda xilli ay ku socdaalayeen waqooyiga marinka khaza waxaana halkaasi ku basbeelay gawaaridii halkii ay dhimasho iyo dhawac u qaybsameen wixii askara ay saarnaa
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali saraakiisha yuhuudda ayaa ku laynaya dagaalada ka socda koonfurta lubnaan iyadoona ay weli halkaasi kasii soconayaan duqaymahan kala sooca lahayn ee ka dhacaya lubnaan taliska ciidamada yuhuudda ayaa ku dhawaaqay in sarkaal ka mid ah ciidamadooda lagu dilay dagaalada ka socda koonfurta lubnaan ee u dhexeeya iyaga iyo ururka shiciga ee isugu yeeray xisbullah halka mid ka mid ah askartooda uu dhaawac culus soo gaaray sidoo kale waxaa weli waddanka lubnaan si joogta uga dhacaya duqaymaha ay fulinayaan diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda subaxnimadii hore ee maanta duqayn diyaaradeed oo ay fuliyeen yuhuudda ayaa ka dhacday jihada koonfureed ee magaalada bayruut ee caasimada waddanka lubnaan halka sidoo kale ciidamada maamulka yuhuudda madaafiic ku garaaceen magaalooyin dhowr ah oo dhaca koonfurta bariga lubnaan laba ruux oo yuhuud ah ayaa ku dhintay gantaalo ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah oo ka tuuray lubnaan kuna dhacay magaalada kriyat shamona oo ay xoog ku haystaan yuhuudda islamarkaana dhaca xadbeenaadka u dhexeeya falastiin iyo lubnaan sidoo kale gantaalada uu tuuray ururka shiiciga islamarkaana ku dhaca magaalada xayfa oo ka mid ah dhulka xoogga looga haysto muslimiinta reer falastiin ayaa waxaa ku dhaawacmay lix qof oo yuhuud ah maamulka yuhuudda ayaa qirtay in nidaamkooda difaaca hawada uu ku fashilmay inuu ka hortago gantaalada ku dhacay magaalooyinka aan soo sheegnay shiicada iiraan iyo ciidamada kayaanka sahyuuniga ah ayaa waxaa ka dhexeeya dagaal culus waxaana ka dhashay khasaare lixaad leh oo soo gaaray dadka shacabka ah ee abriyada ah ee aan waxba galabsan sidoo kale waxaa jira khasaare baaxad leh oo isgaarsiiya labada daraf ee dagaalka ka dhexeeya geeska kale duufaano aad u xoogan oo khasaare geystay ayaa maalintii shalay ku dhuftay magaalooyin dhaca gobolka florida ee dalka maraykanka shalay waxay dadka ameerikaanka u ahayd maalin madow kadib markii ay ku dhufteen duufaano watay daadad iyo roobab aad u xoogan oo burbur baaxad leh u geystay magaalooyin waaweyn oo dhaca gobolka florida ee dalka maraykanka muuqaalo laga soo duubay halkaasi ayaa muujinaya siday u egyihiin musiibooyinka halkaasi ka dhacaya iyo baaxadda ay la egyihiin maadaama la arkayo magaalooyin ay burburinayaan duufaano iyo dabaylo ay wehelinayaan roobab xoogan oo cirka iyo dhulka isqabsaday islamarkaana kala qariyay magaalada geeska gees waxaa la arkaya duufaan halmar badda ka kacaysa kadibna ku dhufanaysa dhismayaal dacalka u saaran xeebta duufaantan ayaa ah mid uu qofka ka argagaxayo marka uu fiirinayo wayna ka weyntahay in qof uu maskaxdiisa ka suuraysan karo marka loo sheego hase ahaatee wuxuu laamakaagaa marka uu arko qayladah iyo sawaxanka dadka iyo dhawaaqa duufaanta xooggan ayaa isku darsamaya iyadoona ay usii dheer tahay dabayle iyo roobab burburinaya halka ay soo maraan cagta marinaya magaalooyinka dhaca gobolka florida ee cariga dalka maraykanka waxay isku beddeleen toga qulqula iyo biyo badan wuxuuna qofka aqliga leh markiiba garowsanayaa in arrimahan aan soo sheegnay ay yihiin cadaab xagga alle ka yimid oo ay mudan tahay in dowladda maraykanka ku ebir qaato taasoo awood isbedday dhibaatooyin kala duwanna ku haysa dhammaan dadka ku nool dunida inkastoo aan weli la shaacin tirakoob rasmi ah oo laga sameeyey khasaaraha lixaad leh ee soo gaaray maraykanka haddana wuxuu wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda maraykanka sheegay in xaalad adag ka taagan tahay gobolka florida ee dalka maraykanka midda kalena dadka halkaasi ku sugan u dhexeeyaan nolol iyo geeri sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda maraykanka dadka maraykanka waxay ka barakacayaan musiibooyin rabbaani ah oo xagga alle ka yimid halka muslimiinta reer khaza ay ka barakacayaan gumaadka ay ku hayaan yahuudda iyo maraykanka waxaana muuqata in maraykanka uu ku dhacay habaarkii muslimiinta gobolka florida ee waddanka maraykanka ayaa ka mid ah meelaha ay ku yaalaan saldhigyada ugu waaweyn ee ciidamada cirka ee maraykanka waxaana kasoo kictima diyaaradaha ameerikaanka ee gumaadka ku haya muslimiinta ku nool caalamka dhinaca kale duuliyo diyaaradeeda u dhashay waddanka turkiga ah ayaa dhintay xilli uu ku guda jiray safarkiisa subaxnimadii arbacada diyaaradda turkish airlen oo kasoo duushay magaalada setel ee dalka maraykanka kuna sii jeeday caasimada waddanka turkiga istanbul ayaa waxay si aan ku talagal ahayn uga degtay garoonka diyaaradaha magaalada new york ee dalka maraykanka duuliyahan oo ahaa sagaali konton sano jir islamarkaana lagu magacaabo lilid shihiin bihilifaan ayaa waxaa la sheegay in isagoo waday diyaaradda u miirdoobaalmay sidaasina uu ku dhintay diyaaradda uu waday duuliyahan ayaa lagu sheegay nooceeda ee saddex boqol iyo konton waxayna shirkada le diyaaraddan ay soo saartay bayaan ay kaga hadlayso dhacdadan waxay sheegtay in duuliyaha u dhintay diyaaraddu hawada ku jirta islamarkaana uu garoonka magaalada new york ku dejiyay caawiyihiisa hay-ad qaabilsan howlgallada ganacsiga badda oo laga leeyahay dalka ingiriiska ayaa sheegtay in markab ku socdaalay badda cas oo koonfurta galbeed ka xigay gobolka xudayda ee dalka yemen uu ku dhacay madfac aan la ogeyn halka uu ka yimid islamarkaana uu soo gaaray burbur xooggan hay-adda ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay subaxnimadii khamiista ee maanta waxay sheegtay in naaquudiyihii markabka uu sheegay in markabka lagu dhuftay gantaal aan la garanayn markabka ayaa waxaa soo gaaray khasaare baaxad leh balse ma jirto wax dib ah oo ka kacay markabka iyo khasaare nafeed oo ka dhashay iyagoona intaas ku daray in hay-adaha qusayso arrintan ay baaritaano wadaan war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay inaysan wax dhibaataha soo gaarin saacadihii lasoo dhaafay markabka waxaana la sheegay in markabka uu kusii shareecan doono dekadda ku xigta tan iyo markii uu bilowday dagaalka xasuuqa ah ee yahuudda ka wado marinka khaza kooxda xuutiyiinta ayaa daaha ka rogtay silsilado weeraro ah oo bartilmaameedsanaya maraakiibta maamulka yahuudda ay leeyihiin iyo kuwa xidhiir kale leh ee ku sugan badda cas iyagoona marar badan ku weeraray gantaalo iyo diyaaradahan duuliyaha lahayn tan iyo bishii noofembar ee lasoo dhaafay maraykanka iyo ingiriiska iyagoo ka jawaabaya weeraradaas ayay horaantii sanadkan bilaabeen inay weeraro ku qaadaan kooxda xuutiyiinta ee ku sugan dalka yemen taasoo ay kooxda kaga jawaabtay inay ku dhawaaqday inay aqoonsatay dhammaan maraakiibta maraykanka iyo ingiriiska bartilmaameed militari ayna weerarada ku ballaarinayso maraakiibta maraya badda carabta badweynta hindiya iyo meel kastoo ay hubkeeda gaaro ugu dambayntii jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa fulisay weeraro lagu dhiigbixiyey askarta maali iyo maleeshiyaadka fagnar ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa maalintii shalay kamiin u dhigay kononyo ka tirsan askarta maali oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada saan iyo waan oo ka tirsan wilaayada saaqo weerarkan dhabagalka ayaa ciidamada maali looga dilay laba askari hub iyo saanado militarina waa laga soo furtay dhinaca kale laba qarax oo daraad ka dhacay duleedka degmada kiidaal ee dalka maali ay mujaahidiinta la beegsadeen kolonyo ka tirsan askarta maali iyo maleeshiyaadka calooshoodu shaqaystayaasha fagnar qaraxaasi waxaa haleelay laba gaari oo ka mid ah kolonyada kuwaas oo gebi ahaanba burburay waxaana ku dhintay dhammaan askartii saarnaa gaariga weerar xoogan oo ay dhowaan ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ay ka fuliyeen magaalada beer ee dalka maali ayaa waxaa ka soo baxaya tafaasiil ku aadin khasaare horudhac ah oo ka dhashay weerar lala beegsay saldhig si wadajir ah ugu sugnaayeen askarta maali iyo maleeshiyaadka fagnar mujaahidiinta jamaacada waxay sheegeen in weerarkaas ay ku dileen lix iyo toban askari halka ay ku dhaawacmeen lix iyo labaatan kale dhankooda mujaahidiinta waxay sheegeen inay ka shahiideen shan mujaahid oo uu ku jiro hogaamiyihii saryada alqudus julaybib al ansaari alleha u naxariistee sidoo kale waxay sheegeen in weeraro madaafiic ah oo ay dhowaan ka geysteen garoomo militari oo ku yaala tambegtu iyo gowa ay ka dhasheen khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed islamarkaana ay ku dhaawacmeen shan ka mid ah maleeshiyaadka fagner oo midkood dhaawacooda aad u culus yahay geeska kale jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa iska bariyeeshay weerar duqeyn ah oo lala beegsay gaari ay leeyihiin dad shacab ah oo maray deegaan dhacmee laba iyo sagaashan kilomitir u jirta magaalada biir ee ka tirsan dalka maali mujaahidiinta waxay sheegeen in weerarkan dhanka cirka lala beegsay dadka rayidka ay ka dambeysay dowladda maali ayna fulisay diyaarad daroonis ah oo ay leedahay xukuumadda dabadhilifka ah ee maali waxaan weli ku guda jirnaa wararkii mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam almuslimiin mar kale mu'asasada warbaahineed ee azalaaq ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay baahisay laba muuqaal kuwaasoo lagu soo bandhigayo weerar toos ah iyo duqeyn lala beegsay askarta maali iyo xukuumadda burkina faso
أسلموا تسلموا أو تعادوا تندموا تلك من أسلافنا إرثنا فافهموا إرثنا فافهموا صبحيهم يا صدى وداعيهم للردى أننا يدري العداء إن واظبنا كل مو haddaan ka hormarno midka duqeynta ciidamada jugta culus ee jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa la arkayaa iyagoo duqeyn culus la beegsanaya garoonka diyaaradaha ee magaalada tambaktu
صبحيهم يا صدى وداعيهم للردى أننا يدري العداء إن واظبنا كل مو زلزلي أرض الخنا وإلقيهم يا سنا أننا في أرضنا جمعهم قد هزموا دمري لا تدعي كل دجال دعي واري لي مصرعي يا شباب
duqeyntan ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo soo gaaray garoonka
يا شبابا صابرين قد آتى الوعد المبين فاعلنوا للعالمين دون مد muuqaalka labaad ayaa isagana waxaa lagu soo bandhigayaa dagaal toos ah oo ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan militariga jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ay ku qaadayaan saldhig ay degan yihiin askarta burkina faso ciidamada mujaahidiinta ayaa gidaarada lagu geedeemay saldhigga xilli aroor hore ah oo ugu daadanaya askarta burkina faso في سبيل الله نسقي الأرض دما نبذل الأرواح حبا وانقياد برضا الرحمن سرنا عاقدين أن نعيد الشر حبا وجهاد لا تهونوا يا أسود الله حثوا سعيكم فالكفر قد صار عناد لا تملوا من جلاد البغي إنا سادة الأرض وعشاق الجلاد kaamirada azalaaqa ah ayaa lagu daawanayaa meydad la bilqay fagaaraha dagaalka kuwaas oo in badan rasaasta ka haleeshay madaxa iyo feeraha أنا لذرى الدين وداد كرجال الدين أقصانا دعانا أسرج الخيل فما عاد رقاد قد حبانا الله فضلا وهدانا واحتوانا لذرى الدين وداد يا رجال الدين أقصانا دعانا أسرج الخيل فما عاد رقاد
dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag weli waxaad dhegaysaneysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan sidee buu ruushku ula wareegay barta wikibidiya waxaana warbixinta soo jeedinaya muxsen xasan xaaji dagaalka macluumaadka iyo xogaha ayaa xilligan aynu maanta marayno ka mid ah dagaalada ka dhex caloosan dunida iyadoona dowlad weliba ay u xaklinaysa in ay iyadu noqoto cidda dadka u werisa xogaha islamarkaana gaarsiisa akhbaarta iyadoo adeegsanaysa baraheeda bulsho iyo mareegayaasha ay ku leedahay internetka galbeedka oo dhinaca ah maraykankana uu hogaaminaya iyo dowladaha shuuciga ah ee uu horboodaya ruushka ayaa hormuud u ah dagaalka xogaha oo uu rabo mid weliba in uu waafajiyo siyaasaddiisa dhaliishiisana uu ku qariyo kadibna uu u gudbiyo adduunka arrintan ayaana ah sirta siraaca iyo sababta dowlad weliba oo ka mid ah kuwa tunka weyn ee caalamka ku riixayso inay iyadu noqoto cidda ugu badan ee maamusha baraha la isku weedaarsada wararka iyo sooyaalka adduunka xogaha ugu badan ee werinteeda iyo ka waranka sooyaalkeeda ay isku hayaan maraykanka iyo ruushka waa xogaha la xidhiira dagaalada iyo mid weliba gabodfallada ay ka diiwaangelisay taariikhda islamarkaana uu kula kacay dadka abriyada ah iyo dagaalka saddex sano ka hor ay xukuumadda baarliin ku qaaday dalka yukrain barta wikibidiya oo ah bar la isku weedaarsada xogaha iyo macluumaadka laguna diiwaangeliya dhacdooyinka maalinlaha ah iyo kuwa taariikheedba ayaa martigelinaysa dagaalka ugu adag ee u dhexeeya ruushka iyo galbeedka dhinac waliba ayaana ku dadaalaya in bartani uu ku diiwaangeliyo macluumaadka u adeegaya siyaasaddiisa iyo xogaha taageeraya falalkiisa mowduuca ugu horeeya ee isku hayaan ruushka iyo maraykanka mid welibana uu doonaya in sida uu isagu qabo uu oga soo muuqdo barta wikibidiya marka laga soo tagay isweedaarsanaanta siyaasadooda waa dagaalka ay ciidanka ruushka sanadkii labada kun labaatan iyo labada ku qaadeen dalka yukrain kaasi oo ilaa iyo maanta socda xukuumadda washington ayaana duulaankaasi ruushka ku tilmaamtay mid gardarro ah halka uu ruushkana ku suntay inuu yahay howlgal militari oo uu xaq u leeyahay krimilanka tan iyo sanadkii labada kun iyo kowda oo ah markii ugu horreysay ee la aasaasay barta xogaha laga baaro ee wikibidiya waxa ay wajahday doodo badan iyo isqabqabsi la xidhiira macluumaadka aqooneed iyo kuwa taariikheed ee ay baahiso ka hor inta aysan faraha la gelin arrimo kuwan ka xasaasiyad badan sida dagaalada doorashooyinka iyo bannaanbaxyada shucuubta ku dhaqan daafaha kala duwan ee caalamka dhaliisha ugu badan ee loo heysta wikibidiya iyo doodaha la xidhiira macluumaadkeeda ayaa ah in in badan oo ka mid ah macluumaadka bartani ay yihiin kuwa aan lagu kalsoonaan karin aqoon-yahanadana waxa ay tilmaamaan in khaladaad fara badan iyo kabeensheegid taariikheed ay baahiso wikibidiya sababta ugu weyn ee khaladaadka iyo macluumaadka baalmarsan xaqiiqada looga soo calaamadeeya bartani ku baxda ku dhowaad luuqad weliba oo dunida looga hadlo waa in aysan jirin hal dhinac oo rasmi ah islamarkaana wax ku qorta balse siyaasadda wikibidiya ayaa ah in cid weliba ay wax ku qori karta weliba ay wax ka bedeli karta macluumaadkii horey ugu jiray bogaga barta sida ay sheegaysa majalada foreign policy oo daabacday taqriir ay cinwaan ooga dhigtay sidee ayuu ruushka oo la wareegay barta wikibidiya kadib markii faladimir putin oo ah madaxweynaha dalka ruushka uu dagaal ku qaaday ukrain oo ay gadaal ka taagan yihiin midowda yurub iyo maraykanka barta wikibidiya ayaa isku beddeshay fagaare ay ku hardamayaan xogaha iska soo horjeeda ee u kala adeegaya labada dhinac ee ukrein isku haya nuskhada ruushka ee wikibidiya ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah lixda ugu weyn qaybaha kala duwan ee barta ay ku leedahay daafaha kala duwan ee caalamka ilaa xilli dhowna barta wikibidiya ee ruushka ayaa ahayd isha rasmiga ah ee ay macluumaadka ka baadigoobaan dadka raashiyaanka ah balse labadii toban sanaale ee ina dhaafay qaybta wikibidiya ee ruushka ayaa noqotay mid ay hareeyeen muranno tiro badan islamarkaana ku aadan sida ay ugu jaanjeerto xukuumadda putin iyadoo markaasi aqalka looga arrimiyo ruushka ee krimilanka ka saacidaysay faafinta riwaayadiisa siyaasadeed dhanka kalena ka qayb qaadanaysay in ay baahiso dacaayadda ruushka inta ugu badan macluumaadka iyo qormooyinka aqooneed iyo kuwa taariikheed ee ku jira nuskhada wikibidiya ee dalka ruushka ayaa waxaa soo qora soona tafaftira aqoon-yahano raashiyaan ah dhanka kalena taageersan siyaasadda krimilanka islamarkaana ay howshan u igmatay xukuumadda baarliin waana sida ay sheegaysa shabakadda warbaahineed ee alxurah oo soo xiganaysa wargeyska washington post ilku haynta dowladda ruushka ee barta wikibidiya iyo qoraalka waafaqsan siyaasaddeeda ee lagu eedeeyey in ay soo qoraan aqoon-yahano ay iyadu u igmatay ayaa si muuqda waxaa looga dheehan karaa marka ay bartani qaybteeda ruushka warinaysa dagaalka ka dhexeeya yukrain iyo ruushka qaybta ingiliishka ee wikibidiya ayaa qoraysa in tallaabada uu ruushka qaaday sanadkii labada kun afar iyo tobanka islamarkaana uu kula wareegay jasiirad u ekaha alqaram uuna ku soo darsaday dalkiisa in ay ahayd tallaabo xadgudub ah halka nuskhada ruushka ay u qiildayeysa tallaabadaasi ayna u baadigoobaysa krimilanka asbaab tiro ah oo ruushka u bannaynaysa in uu qabsada jasiirad u ekaha alqaram si taasi la mid ah waxaa jirta arrin kale oo muran dhalisay islamarkaana ay aad ugu kala tageen labada nuskha ee ruushka iyo ingiriishka kale ah taasi oo la xidhiirta diyaaradda m h toban iyo toddoba ee sanadkii labada kun afar iyo tobanka lasoo riday iyadoo kolkaasi duulaysay hawada dalka yukrain nuskhada wikibidiya ee ingiliishka ayaa dhacdadani u tiirinaysa ciidamada ruushka iyadoona tilmaamaysa in diyaaradda m h toban iyo toddoba lagu soo riday gantaal raashiyaan ah islamarkaana ay tuureen xoogagga ruushka halka ay nuskhada ruushka ee wikibidiya ay dhacdadani ka fogeynaysa ruushka waxa ayna ku tilmaamtay dhacdo kadis ah iyada oo aanan caddaynin cidda dhabarka u ridanaysa mas-uuliyadda falka lagu soo riday diyaaradda sida ay xaqiijiyeen kooxa madax bannaan oo hoos taga waxaa loogu yeedha hay-adaha dawliga ah diyaaradda m h toban iyo toddoba ee ka shaqeysa isku socodka dalka maleesiya ayaa iyada oo ka soo duushay magaalada amastadaram kuna sii wajahan kulaalambuur waxaa beegsaday gantaal ay dhulka ka soo dhideen xoogag ruush ah islamarkaana ku sugnaa mandiqadda ay heystaan xoogaga ka goostay dowladda yukrain mu'asasada wikimedia oo ah tan maamusha barta wikimedia ayaa eedeymo culus marar kala duwan loogu jeediyey gudaha ruushka iyadoona laga qaaday lacago laaluush ah sababo ku aadan qormooyinkeeda baalmarsan rabitaanka ruushka ee ku aadan dagaalka uu ruushka ku qaaday yukrain dhanka kale dowladda ruushka ayaa qaaday tallaabo ay kaga maarmi karta barta wikimedia iyadoona ay xukuumadda baarliin sanadkani daaha ka rogtay mareeg beddel ka ah shirkadda wikimedia taasi oo ay ugu magacdartay ruwiiki waxaana bartani maamulo ka ah faladamiir midiyoko oo ah maamulihii hore ee wikimedia barta ruwiiki oo ah bar ay hirgelisay dowladda ruushka ayaa xilligani waxaa ku jira laba milyan oo maqaalaad kala duwan ah islamarkaana ku qoran luuqadda raashiyaanka ah iyo labiyo toban luuqadood oo kale islamarkaana ka mid ah kuwa maxalliga ee looga hadlo gobollada kala duwan ee ruushka barta ruwiiki ayaana ka baxsan maamulka mu'asasada wikimedia bartani ayaa xukuumadda baarliin u ogolaanaysa in ay isha ku haysa macluumaad weliba oo gudaheeda lasoo gelinayo iyadoona sidoo kale u damaanad qaadaysa putin in xog weliba oo gudaheeda lagu daabaca ay waafaqsanaan doonta siyaasadda ruushka gaar ahaan arrimaha la xidhiira dagaalka yukrain iyo ruushka asaasidda barta ruwiiki ayaa dowladda ruushka ah u horseeday in ay abuurta bar laga baaro macluumaadka islamarkaana ka go'an caalamka kale bartani ayaana beenisay gaboodfallo badan oo xaqaa'iq ah islamarkaana uu ku kacay ruushka sida majaacadii howldamoor ee ay ku dhinteen labada milyan ee yukraaniyiinta ah xilligii uu ruushka madaxweynaha ka ahaa josef stalin isku dayadan ay wada dowladda ruushka ayna ku baadigoobaysa hirgelinta bar internet ah dhanka kalena ku jirta gacanta dowladda ayaa qayb ka ah sida ay sheegaysa majalladda foreign policy dadaallo ay wadaan dowladaha caalamka ayna ku baadigoobayaan in ay bulshooyinkooda oogu helaan bara maxalli ah islamarkaana ay kor ka waardiyeso xukuumadda si aanay dadka u gaarin macluumaad xaqiiqo ah kana soo horjeeda siyaasadda dowladdooda ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي guud ahaanna intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله